Wejiga koowaad ee dhismaha wadada muhiimka ah ee isku xiraysa gobollada Sool iyo Sanaag ayaa si rasmi ah looga bilaabay magaalada Ari Cadeeye ee gobolka Sool. Wadadan ayaa la filayaa in ay si weyn uga qayb qaadato isku socodka bulshada, kobcinta dhaqaalaha, iyo fududeynta adeegyada aasaasiga ah ee u dhexeeya deegaanada labada gobol. Munaasabadda bilowga mashruucan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka, odayaasha dhaqanka, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin hirgelinta mashruucan horumarineed. Madaxdii iyo bulshadii ka soo qayb galay dhagaxdhigan ayaa si wadajir ah uga hadlay dhismaha wadadani oo muhiim u ah isku socodka bulshada labada gobol.
inta kale ee maanta ku soo baraarugtay ama doobjoog dabka ah ama timina waxaa looga baahan yahay inay ka qayb qaataan iyaguna
waxaan runtii si gaar ugu mahadcelinayaa hablaha ka soo baxay hablaha soo agaasiday maanta halkan soo kaankeenay waxaan runtii anagu aan oran karaa hablaha reer ssc qaataba hablaha soomaaliyeed way ka qaalisan yihiin way ka sharif way ka qaalisan yihiin
wixii faydiya waxba hayqabe wadada waxa weeye soo dhoweynteeda iyo kufanxinteeda iyo ka qayb qaadashada diyaar baanu u nahay dhinacyada la isqabsan oo laga wada qayb qaabada waxba inoo qabsoomi maayaan wadadanin aad bay muhiim u tahay wada qayb qaato oo haddaynaan ka wada qayb qaado oo qof waliba wuxuu kari kara aanu bixin dhinac in xoola bixiyeen in lacag bixiyen waxba inoo qabsoomi maayaan laakiin haddaynu ka wada qayb qaadno si fudud baynu ku qabsoomisaa aan ka hadlayaado mas-uuliyaddan lay saaray oo waddadan oo shirkad ahaanna la saaray halkan waxaan ka ballan qaadayaa ummaddan meesha joogta reer sisi mas-uuliyaddaa shirkaddaa loo dhiibay annagaan odaga u ahay sidii eh, sidii loogu talagalay oo ahayd oo riibankaa ku qoran inaan ilaahay hortiisa iyo ummaddaa hortiisa wadada isku xidhi doonta sool iyo sanaag oo in badan aynu guuldaraynaynay taas oo ay dhigayaan gruubka horseed horseed waxaan leeyahay horuu socda horseedkii waxaa tihiin gabdhaha reerssc in badan waxaanu isku daynay baahi badan oo ay ka gaabiyeen raggeenu inaynu daboolno waxaanu anagu ka soo bilownay wadada een, laamiga buundadaas markay duntay waxaanu u qareemi jirnay iyadoo qoraxdu shan iyo soddon digrii ay tahay iyo toddobiyo soddon digrii oo kuleelo tahay rabadaan tahay Wadadan ayaa la filayaa inay door weyn ka qaadato fududaysana isku socodka bulshada qaybaheeda kala duwan.